بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين casharkeennu wuxuu caawa ka bilaaban hayaa xadiidka afartan iyo afaraad oo min kitaabi mukhtasari ibni abi jamra lilimaami albukhaari kitaabkaas oon habeen kasta caawa wakhtigan oo kaleeto aan qaadanno oo mukhtasarulbukhaari loo yaqaano mukhtasaru ibnu abi jamra lilimaami albukhaari loo yaqaano xadiidkiisa afariyo afartan iyo afaraad buu casharkeennu caawa ka bilaaban hayaa waana dersigii toban iyo saddexaad oo min hada alkitaab xadiidkan waxaa warinaya wa can zayd ibnu thaabit waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ittakhada wuxuu samaystay xujratan qowlad ama meel yar oo teedahu ku cibaadaysto meel yar oo xaajisa shay yar oo teed ah ama macnaha waxa weeye xijaab ah ama maanic ahoo meel yaroo waxa weeye qol ahoo uu ku cibaadaysto oo waxyaabo lagu xidhay ayuu samaystay masaajidka meel ka mida weeyaan qaala wuxuu yidhi raawigii sayd ka soo wariyey waa busri ibnu saciid in la yidhaahdo xasibtu waxaan u malaynayaa annahu zayd binu thaabit qaala inuu yidhi nabigu wuxuu samaystay xujra xujradaasoo min xasiirin dirin ka samaysan dirin macnaha dirin buu daah camal usamay u xirtay markaasi waxay ka xidhaysaa dadka waxa weeye waxyaabaha dadka sidaas oo kaleeto iyo masaajidka qofku markuu yimaado meeshuu ku tukanayo nabigu uu ku salaada ku tukanayo meel yaroo xogay gooni u xijaab iyo wax ku xirtay oo u asturan bay noqonaysaa oo gogol ama derin camaluu meesha ku xirtay fii ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda fa sallaa wuu tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam fiihaa xujradii ama qolkii halaa layaaliya habeennou tukaday dhowr habeen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha ku tukanaayey fa sallaa waxaa tukaday bisalaatihi nabiga salaadiisa waxaa tukaday oo ku xirtay nabiga salaadii oo tukanayo oo qiyaamu ramadaanka aheyd ama taraawiixda aheyd naasun dad oo min asxaabihi asxaabtii nabiga ka mida calayhi salaatu wasalaam asxaabtii qaybo ka mida baa ku soo xirteen habeenno dhowrahoon isku xigin bay ahaayeen oo bisha ramadaan ka mida baa la yidhi saddex habeen baa la sheegaa oo habeenkii afaraad uusan nabigu soo bixin oo habeenkii labaatan iyo saddexaad labaatan iyo shanaad labaatan iyo toddoba waxyaaba noocaasna waa la sheegaa falamaa calima markuu ogaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam bihim asxaabtii salaada ku soo xihanayay markuu ogaado ka war helay jacala wuxuu gudagalay nabigu calayhi salaatu wasalaam yaqcudu inuu iska fadhiisanayo gurigiis waa habeenkii dambe macnaha maba soo bixinba dhowr habeen keligiisa oo wal meesha iskaga tukanaayey habeennadii dambe u arkay saxaabtii oo dhowr habeen ku xidhanayay salaada isaguna iyagu u dhimrinayaa oo wuxuu sidau xadiisku noo cadday doono uu nabigu isleeyahay calayhi salaatu wasalaam haddii aad salaada waxa weeye ay taraawiixdii ay kula tukadaan amaaba waajib looga dhigahoy xambaari waayaan ilaa waxyi baa soo degoonaye ah nabiga marka calayhi salaatu wasalaam marka uu arkay inay dhowr habeen ku xidhanayeen habeenkii dambe ogaaday waa iska baaqda gurigiisiibuu iska fadhiistay inuu fadhiisanayo gudagalay fa kharaja uu u soo baxay markay soo uruureen oo masaajidkii iskugu yimaadeen ayuu nabigu soo baxay ilayhim ayaguu soo aaday ayagii oo meesha joogo u yimaadee saxaabtii fa qaala markaasuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qad caraftu waan oqoonsaday alladii kii ra'aytu aan arkay oo min saniicikum sancadiinna ah sancadan aad samaydeen dadaalkan taraawiixda aad ku dadaalaysaan ilaa sawdyaalka kor aad uga qaadaan oo aad kor iigu qaylisaan ood nabigii macnaha caawada maxaa ku dhacay dhahdaan ilaa qaarba albaabkii xataa garaacay oo u maleeya nabigu inuu hurdayo walaysa binaa'imina ma ahan baa la yidhi mana hurdaayo marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waan dareemay buu yidhi adi sancadiinnan waan fahmuu yidhi oo waad dadaalka aad salaada ku dadaalaysaan taraawiixda waan dareemay laakiin adinkaan idiin dhimrinaayey waxaan isdhahayay hadday kula tukadaan amau ilaahay marka dambeeto waxyi kugu soo degoodaa oo yidhaahdaa waxa weeye farad ba ay noqonaysaaba amaa la yidhaahdaa oo markaa jamaacadeeda la farad yeelaa ayadu hadday rabto sunnaha ahaato laakiin in jamaaco la iskula yimaado ilaa habeenkii la dheelmiyey kabacdi nabiga calayhi salaatu wasalaam shantaa waqti wax ka badan oo la waajib yeelayaahu ma jiraan laakiin waajibye waajibyeelka waxaa looga jeedaa macnaha amaa jamaacannimadeeda laydinku farad yeelaa buu ka baqayaa fasalluu tukada buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuha annaasu dadow ama ayuha annaas fii buyuutikum guryihiinna ku tukada markii aad tukanaysaan salaaddii aan jamaaco in lagula yimaado shareecadu aysan aysan jidaynin ku tukada guryihiinna salaadaha sunnooyinkaa guryaha in lagu tukadaa fadli badan guryaha in lagu tukadaa fadli badane maxaa yeelay nabigaaba caddeeye waatan calayhi salaatu wasalaam fa inna afdala asalaati salaad midda ugu fadliga badani salaatulmar'i qofku salaadda uu tukanhayo weeye fii beytihi gurigiisa uu ku tukanayo ila almaktuubata salaadda la waajib yeelay ma ahane salaad midda ugu fadliga badan waa midda guriga lagu nuuriyo guriga haddii salaada ilaahay lagu tukado haddii qur'aanka lagu akhriyo haddii nabiga salligiisa lagu akhriyo calayhi salaatu wasalaam haddii siirada nabiga lagu akhriyo haddii saalixiinta magacooda looga sheekeeyo haddii diinta ilaahay lagu akhristo haddii khayraad lagu sameeyo haddii nabiga ammaantiisa lagu akhriyo wuxuu noqonayaa guri baraka leh oo diinta ilaahay waxa weeye ay ku dhex sugan taha buu noqonayaa salaadaha marka in lagu tukado oo guryaha lagu camiro sunnooyinkaa ayuu nabigeena farayaa calayhi salaatu wasalaam salaadda midda ugu fadliga badan waa salaada uu ku tukado qofku gurigiisa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ila almaktuubata midda la waajibiyey ma ahani fa innahaa fi lmasjidi afdalu min ficlihaa fi lbeyt maxaa yeelay salaada maktuubada ah ayada in lagula yimaado masaajidka sidaasaa fadli badan salaada maktuubada ah sidaasaa ayada wanaagsan hadda salaada maktuubadaa waxaa lamid aho masaajidda ku fiican salaadii jamaaco loogu talagalay ka salaati taraawiix walciid salaadu taraawiix oo kale jamaaca loo jideeyey masaajiday ku fiican tahay salaatlciid oo kale iyadana jamaacay ku fiican tahay taxiyada masjidkana meel taxiyatulmasjidna meelaan masjid hayn maba ku ansaxaydo meelaan masjid hayn ku ansixi maydo maalikiyadu daahirka xadiiskay qaateen oo marka ayagu waxay leeyihiin xitaa salaatu taraawiixda waa guryahaaba fadli badan haddaan masaajidda shardi bay u xidheenoo aan tacdiil ku dhacayn oo masaajidda aysan jamaaco beelayn haddii tacdiil imaanayana masaajidda marka in lagu sameeyaa fadli badan imaamuna shaafici asagu wuxuu yidhi salaad in masaajidka laga waayo likhawfi alfardiya ayay waxa weeye bian ay macnaha ahaanaysa buu yidhi hadda faradnimo oo laga cabsadana waa nabigiiba waxii kabacdi soo degoon maayo oo sidaasay ku dhammaatay marka in jamaacada marka taraawiixda iyo masaajidda lagula sii yimaadabaa fadli badan wa can abi bakra marka salaadan hadda sunnada ah oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tukanaya saxaabtuna ay tukan jireen qiyaamu ramadaan ayaa la yskaga magacaabi jiray wakhtiyadaas taraawiixna magacaana waxa weeye way leedahay qiyaamu ramadaanna way leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam jamaacadii ayuu saxaabta yidhi in laydinku waajib yeelaan ka cabsanayaa kabacdi nabigaa saxaabtiisu waa wada tukan jireen jamaaca ayay taraawiixda ku tukan jireen meel bay iskugu imaan jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam taraawiixdan la tukado waxaa lagu magacaabaa taraawiix baa lagu magacaabaa qiyaamu ramadaanna waa la yidhaahdaa taraawiixdu waa labaatan ragco oo la tukado oo habeen kasta oo ramadaanka ka mida labaatan ragcoo sunnaahoo la tukado weeye oo ama nimanku tukanayaan dumarkuna tukanayaan laba ragcoo kastana markii aad tukato waa la salaamo naqsadaa waxayna u dhaxaydaa wakhtigeedu cishaha iyo subaxa qof aan cisho tukano taraawiixda ma tukan karo oo qof cishihii aan soo tukano hadduu yimaad taraawiixdoo la tukanayo cishahoo marka hore tukanaya ee adoo cisho lagugu leeyahay yaan cilmila-aan kugu dhicin oo salaada haisku gelin taraawiixu kaa ansixi mayde ah watarkana salaadaa laga hormariya oo markii taraawiixda la tukado kabacdi baa watarkana la tukadaa watar bay wadataa laakiin watarkaas wuu ka sii dambeeyaa taraawiixda ayuu ka sii dambeeyaa sidaas baa la yidhaahdaa oo waxa weeye taraawiixda nuucaabaa looga hadlay imaamu albukhaari iyo imaamu muslimba waxay wariyeen xadiid abi hurayra oo ka wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ramadaanka istaaga ilaah rumayn iyo ajiraasi daraaddeed waxaa loo dhaafay dembigiisii hore iyo midkiisii dambe uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka sidaas baa la yidhaahday imaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen xadiidkii hadda aan akrinayno kaleeto nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga maalin habeen buu ku tukaday masaajidka ay tihi caaisho dad baa marka la tukaday uma sallaa min alqaabila dadkii baa soo batay habeenkii saddexaad aad ama afaraad aad bay usii bateen nabigu sooma bixin markii dambe u yimid markaasuu yidhi waa fahmay sancadeenna inaan soo baxana wax ii diiday ma jiraan laakiin waxaan ka baqayay farad amay idinku noqotaa salaaddaa marka taraawiixda ah afartan ragco ee waxaan rabaa labaatan ragco in laga tukanaayo xaggee laga ogaaday labaatan miyay asxaabtii tuka jireen mase sideed iyo waxa weeye wax lamidahay tuka jireen waxay tuka jireen asxaabta nabigu labaatan ragco bay tuka jireen asxaabta nabigu taraawiixda labaatan bay tukanayeen labaatan ragco ay asxaabta nabigu tukanayeen waxayna ku tukanaayeen jamaaco ay kula imaanayeen inay labaatan tukanayeen kutubta qoraysa waa macnaha ka sheekay doonaa imaamu albukhaari wuxuu wariyey cabdiraxmaan ibnu cabdulqaari nin la yidhaha waxaa laga wariyey wuxuu yidhi kharajtu maca cumar ibnu alkhadaab fii ramadaan ila almasjid wakhtigii sayidunaa cumar ibnu alkhadaab sayid cumar baan soo raacay masaajidka magaalada madiino oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan soo galnay fa idan annaasu awsaacun mutafariquun yusallii arajulu linafsihi wa yusallii arajulu fa yusallii bisalaadihi alrahdu waxaan soo galna buu yidhi asxaabtii oo qayb qayb u tukanaaya qayb baa tukanaya iskuma xihanayaan maxaa yeele waktigii nabiga hadda calayhi salaatu wasalaam markii rasuulku noolay la iskuma xihanaya nabigu jamaacoda in la waajibiyo oo jamaacanimada wujub looga dhigo macnaha ka baqayay qayb qaybay u tukanayaan buu yidhi nimaa keligii tukanaya nin baa tukanaya jamaaca ku xihanaysa qaybo keligeed bay tukanee sayid cumar baa arkay asxaabtii oo waxa weeye qayb qayb u tukanaya markaasuu yidhi sayidunaa cumar innii araa low jamactu haaulaa'i calaa qaari'in waaxidin lakaana amthal waxaan anugu arkayaa buu yidhi haddii ayaga dhan hal imaam loo yeelo oo halkaa imaam ay la wada tukadaan inay saas u fadli badan tahay arrintiibuu go'aansaday waa kulmiyey kulligood wuxuu yidhi wada tukada hal imaam la wada tukada asxaabtii oo dhan way isku raaceen hal imaam macnaha inay ka wada inay ku wada xirtaan saxaabi la yidhaha ubay ibnu kacab oo oo qur-aanka ku ahaay cajiib ku ahaay baa imaam u noqon la yidhi dumarkana saxaabi la yidhaha tamiimudaari baa macnaha la sheegaa in la yidhi imaam u noqo habeenkii labaad oo soo baxay sayid cumar iyagoo asxaabtii hal imaam la tukanaayo kulligood hal sufuuftii macnaha siman tahay saasuu u fiiriyey saxiixulbukhaarigaa soo qaadanaya markaasuu yidhi nicmat albidcatu haadihi allay lehe arrintaani waa arrin nabigiina ka dambaysay calayhi salaatu wasalaam khayrna ah oo wanaagsan buu yidhi oo waxa weeye aan diintii ka fahamnay oo khayr ah waa meesha ay a'immada islaamka oo dhan imaamuna shaafici iyo a'immada lamidka ay ka qaateen waxyaabihii khayr ah oo waxa weeye la sameeyo oo ummaddu ay samaydo laakiin shareecadda xukunkeedii dhex gelaya la dhihi maayo xaaraam weeyi maxaa yeele hadda tobanka ugu dambayda ramadaanka tobanka ugu dambayda ramadaanka in la yidhaha jamaacaha la iskugu yimaado imaam ha loo yeelo imaamkaa salaatuleylka la tukanayo oo tahajudka oo loo soo kacayo hal imaam ha lagu xirto in la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama soo gaarin asxaabtii iyo khulafaa u raashidiintiina inta jamaaco badan isku keenaan hal imaam loo sameeyo halkaa imaam lagu wada daba xirto nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisi ma aysan samayn laakiin waaqicaan hadda la joogo oo aan samayno oo waxa weeye masaajida lagu tukado waxay culammada islaamku macnaha arrintan u sameeyeen nabigii salaatuleyl iyo tobanka dambe ramadaanka inuu noolay jiray oo ku dadaali jiray oo khayr iyo salaad iyo ictikaaf ku camili jiray axaadiistii qorayaan maadaama rasuulkii ou dadaali jiray oo tobanka ugu dambayda lagu sheegay laylatulqadarkii salaadii qof kastaa hadduu keligii gooni u tukado intii qofka uu ama caajisin lahaa ama daalin lahaa ama hurdoon lahaa hal imaam bay ka wada dhigeen si markaa layskugu xirto oo markaa loo wada tukado oo khayrka layskugu darsado maxaa yeele shaygu hadduu asalkiisa shareecadu hadday bannaydo lama dhahaayo waa qarad lama dhahayo sida midkaasuba ay u tahay waxa weeye wax khayrahoo hadda laysku daray ay u tahay ayaa waxyaabo badan oo khayrahoo nabigii ka dambeeyo oo la samaynayaah adduunka ay halkaa ka buuxaan oo aad u fara badan yihiin hadda taraawiixdan labaatanka ragco ah waxa weeye jamaacada lagu lagula imaanayo khulafaau raashidiintii iyo saxaabtii nabigaoo joogta baa la sameeyey rasuulkuna jidkooda hala qaaduu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka sayid cumar wuxuu yidhi waa shay khayra oo annagu aan samaynay oo annagu aan samaynay oo haddana ah buu yidhi bidca a laakiin khayr le buu yidhi wax khayr le weeyaan nicmat albidcatu haadihi buu yidhi saasuu qorayaa xadiisku waalatii yanaamuuna canhaa afdalu min alatii yaquumuun yacni aakhira leyl midda ay ka jiifanayaan baa ka khayr badan midda ay hadda u istaagayaan oo wuxuu ka wadaabaa la yidhi macnaha inaa inta jiifato hadhow dambe soo kacdo gadaal dambe ka tukato tahajudka iyo taraawiixda iyo khayraadka baa fiican in fiidka hore la tukado laakiin waa qofkii ishuba oo soo kacaya inuu gadaal dambe ka tukadaa u fiican sayid cumar gadaaluu ka tukan jiray fiid markaa horeoo la tukana asxaabta ay tukanayaan asagu lama tukanayo gadaal dambeu ka tukanayaa macnaha marka macnaahaana hadda waxaan usoo qaadanaynaa in waxyaabo badan oo khayrah aan samaynay laakiin salaatuleyl tahajudka tobanka dambe la tukado annagu dhihi mayno waa qalad ma dhahayno oo waxa weye waa shay wanaagsan oo khayra oo la sameeyo laakiin nabigii iyo saxaabtiisi intay isku yimaadaan oo hal imaam tobanka dambe keligii ramadaan kaloo dhan ma ahan tobanka ugu dambayda oo weliba taraawiixdii fiidka hore lasoo tukaday tahajudka dambe nabigu waa tukanayey laakiin jam saxaabtii iyo rasuulkiiyo kulli isla jooga oo hal imaam loo sameeyo oo qur'aanka dhan lagu dejinaayo nabiguna ma samayn asxaabtiina ma samayn waa shay khayra oo waxa weeye ummaddu hadda ayagu ay samaynayaan oo wanaag ah shay kasta oo wanaagaho ummaddu samaynayaan oo asalkiisii shareecada ku bannaanayna waa sax oo wuu fiican yahay oo waa khayr khayrkana ilaahay baana amray wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun khayr sameeya waad liibaanaysaan buu ilaahay yidhi taraawiixdu waxaa la yidhi inay labaatan ragcad tahayna xaggee laga ogaaday jamaacadii waa aragnay in jamaaco ay asxaabti ku wada tukadeen taraawiixda waa taraawiixda da waxaan ka hadlaynaa waxaa laga ogaaday labaatanka ragco inay asxaabtu labaatan tuka jireen imaamulbayhaqi iyo kayrkiiba waxay wariyeen iyo kitaabkan muwadda'a la yidhaa iyo imaamu maalik kitaabkiisa muwadda ah juska koobaadu ku soo qaadanayaa waxay waxaa wuxuu imaamulbayhaqi iyo kayrkiiba wariyeen biisnaadin saxiix anahum kaanuu yaquumuuna calaa cahdi cumar ibni alkhadaab fii shahri ramadaan bicishriina ragca asxaabtu zamankii sayidunaa cumar binu khadaab wakhtigu madaxweynaha islaamka ahaay labaatan ragco ay tukanaayeen buu kitaabka kutubahaasu qorayaan wa rawaa imaamu maalik fi lmuwadda juska koobaad kaana naasu waxay ahaayeen buu yidhi fii zamani cumar binu khadaab yaquumuuna fii ramadaan bihalaai wa cishriina ragca labaatan iyo saddex waa midda la tuka jira weeyi labaatan iyo saddex bay tuka jireen saddexduna waa water labaatankuna waa taraawiixdii weeyi labaatankuna waa taraawiixdii marka sidaas ayaa waxa weeye jumhuurta iyo hadda caalamul islaam oo dhan markii la yidhaahdo labaatankaa ragco ayaa taraawiix ahaan asxaabtii jumhuurta markii la fiirsho salafu saalixii asxaabtii kulli markii la fiiriyo labaatankaa ayaa waxa weeye loo badan yahay marka sidaas baa waxa weeye xadiidkaani marka taraawiixdii baa meesha ku jirta xadiidka afartan iyo shanaad wa can abi bakra waxaa laga wariyey abi bakra saxaabiga la yidhaahdo nufeec ibn waxaa la yidhaha ibnulxaraf ibnu kaldah wuxuu ka mid ahay min fudalaa'i saxaaba bilbasra nin wuxuu ahay aad u macnaha waxa weeye wanaagsan ayuu ahay wa can abi bakra waxaa laga wariyey annahu abi bakra intahaa wuxuu soo gaaray ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa nabigu raakicun mid rukuucsan ou yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo rukuucsan ou salaadii soo gaaray isagoo nabigu rukuuc ku jira sala allahu calayhi wasalam fa rakaca wou rukuucay qabla an yasila intuusan soo gaarin ka hor ilaa safi safkii intuusan soo gelin oo xaggaa keligii uu soo marayo safka inaad marka hore soo gashaa la rabaa markaad safka bannaan soo gasho booska ka bannaan aada buuxido adoo taagan inaad niyada xaadirido salaad waajiba inaad tukanayso ku xidhanayso ma'muumka oo salaaddu ay tahay mucayan qalbiga markaad soo gelido iyadoo qalbiga kuugu jirta inaad xidhashadii sax ula timaado allaahu akbar markaas kabacdi takbiirta lagu rukuucayo takbiiru intiqaal baa la yidhaha allaahu akbar aada ku rukuucdaa la rabaa laakiin haddii safka adoon weli soo gaarinoo xagga soo maraya aad kaligaa iska xidhato safka aad kala goyday oo ad kaligaa meel ku xidhatay karaahay ba noqonaysa karaahaad ku jirtaa markaas haddii adigoo waxa weeye takbiirta xidhashada adoon waxba niyaad diyaarin aad allahu akbar iska tidhaahdana intaa allahu akbara salaadu ka bilaabataa maqasho waxba kuu xirmi maayaanba haddii sidaasoo kaleeto adoo allahu akbarta lagu xidhanayo adoon qibladii u jeedin aan u jeedsanin aada xidhatana kuu xirmi mayso sidaas oo kale allaahu akbarta haddaadan istaagga ku dhihin ee adoo rukuucsan aada xidhashada dhammaystirto oo aad tidhaa allaahu akbar waaba sii foorartaaba markaad ra'da dhahaydo jilbahaadba sii haysataa salaaddu maba kuu xirmayso intaasoo dhan marka waxaa la rabaa salaada in laga digtoonaado waa qaybta ugu daran oo dadka aad ku arkayso badankooda inay qalabaad ku samaynayaan xidhashada weliba gadaal laga soo gaaro aad baa loo qaldahayaa marka saxaabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku jira rukuuc ayuu soo gaaray safkii fa rakaca markaasuu rukuucay qabla an yasila ila safi safkii intuusan soo gaarin oo safkii soo gelin buu keligii xirtay fa dakara wuxuu u sheegay daalika arrintaas linnabiyi buu u sheegay sala allahu calayhi wasalama nabiguu u sheegay rasuulka ilaahayu sidaas baan yeelay buu yidhi safka anoon soo gelin oo keligay xagga soo maraya baan xirtay marka maxaa macnaha qalabahon galay fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kolley waa dadaalayso jamaacada ka gaar baad islee soo ma aha saadaka allaahu xirsan dadaal allaha kuu kordhiyo khayr baad ku dadaalayse dadaalka allaha kuu barakeeyo dhinacaas waa ka toosanta dhinacna xoogay waa ka qaldantayoo safka aadan soo gelin waa kugu qalad karaahaad ku dhacday walaa tacud hana u laaban baa la yidhi mar damba ha u laabanoo hadda ka bacdi marka kale oo aad u timaado imaamkoo rukuucsan safkii bannaan fiiri soo gal kaligaa meel ha ku xidhanni walaa tacud baa lagu yidhi ha u laaban sawaba bijihatin waxaa la yidhaahdaa dhinacna wakhada'a min aljiha alkhaasa dhinacna waxaa la yidhi xoogay kaligaa haddaad salaad xidhatay ha u laaban waa qalad dhinacaasuy dadaalka aad dadaashana ma xumo waa fiicantahoo dadaal allah kuu kordhiyo marka waxa weeye sidaas baa lagu yidhi hadde waxaa la yidhi haddii aad u timaado imaamkoo rukuucsan oo si saxa aad samaydo ood niyadii si kaamilan ula timaado niyaysato xidhato rukuucdo rukuucdii aad ku xasisho imaamka horta waxaa sunno ah laba meel haddii lagu u arko qof kusoo xidhanaya laba meel kale ah weeyaan haddii aad aragto qof kugu soo xidhanaya laba meel waxaa sunno ah bay shareecadu ku leedahay inaad wax yar u kaadido oo aadan degdegin labadaas meelood waa maxay waa rukuucda iyo ataxiyaadka ugu dambeeya salaada adoo ku jira rukuucda haddii aad aragto inuu qof kugu soo xidhanayo waxaa sunno ah inaad ku sii daahdo rukuucda oo aadan boobsiin si ou inta xirto salaada rukuucda kuugu soo gaaro oo u helo sawaabkii waxa weeye ee ragcadiiyo kamilan soo u helo ataxiyaadka dambe adoo ku jira haddaad dareento in jamaaca kugu soo xidhanaysana adkaarta iyo waa la sii wadaa lagama boobsiiyo si ou qofkaasu salaada fadiilatu jamaacada oo u helo oo uu jamaacada wax uga helo weeyaan marka haddii rukuucdoo kale masalan imaam aad ugu timaado oo imaamkiioo rukuucsan aad ku soo gaarto sida hadda aan soo sheegnana aad soo marto oo aad ilaaliso shareecada oo aad si saxa salaada u xidhato ee aada rukuucdo masbuuq baa la yidhaah masbuuq waad rukuucday marka aada rukuucdo ood rukuucda ku xasisho imaamkii hadduu weli sii rukuucsan yahay ragcadaas waxa weeye way kuu jirtaa laakiin adoon rukuucinoo markaad xiratay haddaad aragto imaamkiioo soo socdaba oo kaa hor yimaado salaaddii waa kuu xihan tahay laakiin ragcadaanu ma kuu xisaabna liiska ma kuugu jirto xisaaban maydo dhihi maydid imaam rukuucsan baan ku xirta iska dhihi maydid imaam rukuucsan qofku markuu inta ku xirto ragcadaas u jiraydo oo faatixadii ka maqnayd laleeyahy imaamka ka xambaaray saxna ragcadaasu u noqonayso kuwa kaloo ka laabanna uu la iman doono waa markii imaamkoo rukuucsan aad ku soo xirato adiguna aad rukuucdo kuna xasisho ilaa aad ku xasilaysana isagoo uu sii rukuucsan yahay qadarka subxaanallahi intii laga yidhaahdo rukuucdaada muddo intaas dhan waa inaad imaamka uu sii xasilnaado ee haddii imaamkii markaad xidhato ou hore ka soo kaco salaadda oon baa kuu xidhantay laakiin ragcadu kuuma jirta weeyaan marka ragcadaas sidaasay ku imaan kartaa oo qofka ugu ansixi kartaa waa hadduu imaamkii u xasilan ee imaamkii ou rukuucda ku soo gaaro markuu xirtay oo soo rukuucay kabacdina ou xasilo imaamkiina oo weli joogo meeshii weeyaan markaa ragcadoo kamilan baa ku jirta xadiidka afartan iyo lixaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey ana anabiya nabigeena sala allahu alayhi wasalama dakhala almasjida masaajidkuu soo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa dakhala rajulun nin baa soo galay fa sallaa markaasuu tukaday uma jaa'a ninkii wou yimid fa sallama cala anabiyi nabiguu salaamay sala allahu alayhi wasalam faradda annabiyu nabigu wuxuu ka radiyey sala allahu alayhi wasalam alayhi salaa calayhi ninkii dushiisa assalaama ayuu ka radiyey fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam irjic laabo fasalli tuko fa innaka adugu lam tusalli maba tukan baa la yidhi waxaaga waa hal bacaad lagu lisay hadda ku laabo fa sallaa mar kale ayuu tukaday uma jaa'a wou yimid fa sallama cala annabiyi nabiguu salaamay sala allahu alayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi nabigu markuu salaamtii ka radiyey irjic laabo fasalli tuko fa innaka adugu lam tusalli ma adan tukane halaatan saddex mar ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas ugu celceliyey markii dambeu ninkii wuxuu yidhi fa qaala ninkii wuxuu yidhi waaladii ilaahay baan ku dhaartay bacasaka ku soo saaray bilxaqi xaalaad ku dheehan tahay nebiyan xaalaad tahay famaa uxsinu ma wanaaji aqaano hayrahu kayra maa sallaytu salaaddaas aan tukaday hayrkeed ma wanaaji aqaano macnaha intaa aan sameeyey wax ka badan ma dhaafsii karo anugu intaas fa callimnii ibar nabiga ilaahayu ibar aniga iga cadda ma wanaaji karo ma dhaafsii karo sidaa kama qurxi aqaano adugu ibar qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa qumta ila asalaati salaadda markaad u istaagto fakabbir kibaaro dhawaq lagu dhawaaqo wujuubhay ugu horraydaa ma ahane kibaarey wax kasta ka bilowdaan aniga niyo laygama rabo iyo waxaa hore ka bilaabin maysid waan ka soo hadalnay niyada waxa weeye iyada dhawaq ahaanteeda kitaabka cumdaha markii aan akrinaynay xadiidka ugu horreeyo inama alcamaalu binniyaat ayaan madaahibta islaamka iyo salafu saalixii waxa ay ka dhaheen talafudka dhawaqa lagu dhawaaqo a'immadiiba horay baa looga hadlay masale kasta oo diinta waxa weye ku sugan maanta waxa weeye in laysku qabqabsadaba ma aha shareecadu way ka hadashay hadday qaldan tahana way ka hadashay oo kutubihii islaamka hore bay ku qoran tahay hadday saxan tahana way ka hadashay oo kutubihii horey ku qoran tahay marka axad oo hadda jooga ama waxa weeye hadda jaamacad ka soo qalin jebiyey jawaabtiisaa maanta in waxa weeye waktiga lagu lumiyo waxa weeye waa hoos u dhac ama dib u dhac oo xagga islaamka ku imanaya weeyaan laakiin masale kasta a'immadii horebaa diinta waxa weye looga dayanaya nabiga marka calayhi salaatu wasalaam kibaara buu yidhi waa dhawaq lagu dhawaaqo oo qowli ah rugni qowliya bay ugu horraydaa laakiin niyadii oo wujuubah baa ka horraysa oo qalbiga laga niyeysanayo lagala imaanayey uma qra' aqri buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa shaygii tayasara sahlanaada macaka la jirkaaga oo minal qur'aani ah wixii qur'aana oo kuu sahlan haddaad faatixada oqoo weydo laakiin qur-aan kala taqaano intaad ka baranayso faatixada qur'aanka aad taqaano aa lasii akri jiray laakiin hadda maca faatixadiya looga jeedaaba uma arkac rukuuc xataa tadma'inna ilaa aad ku xasisho raakican xaal aad tahay mid rukuucsan uma arfac ka soo kor noqo rukuucda ka soo istaag xataa tactadila ilaa aad ka ictidaasho ood ka ekaato qaa'iman xaal aad tahay mid taagan ictidaalka uma asjud sujuud xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho sujuudda saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan uma arfac soo kor noqo wejiga kor u soo qaad xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho jaalisan xaal aad tahay mid fadhiya waa fadhigii dhexe oo u dhexeeyey labada sujuudood uma asjud sujuudda labaad sujuud xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan uma afcal sameey daalika madkuurkaas fii salaatika salaadaada ku sameey kullihaa gebi ahaanteedba xadiidkan afartan iyo lixaad oo kitaabkeenaanu uu qoraayo wuxuu horta ka hadlayaa nin tukanaayey salaadan la yidhaha taxiyatulmasjid oo sunnada ah oo masaajidda markii lasoo galo meeshii masjid u waqfan oo masjida lookaal lagama hadlaayo iyo qol la kireeyo laiskaga tukada lagama hadlayo kaa ictikaaf kuma ansaxo meesha haddaan muslimiinta waxa weeye aan inta muslimiintii iibsadaan ama dad waxa weye iibiyaan aan islaamka masjid ahaan loogu waqfin ee dhul waxa weeye la keraysto oo layskaga on intifaacayo ay tahay taxiyatulmasjidna ku ansixi maydo ictikaafna ku ansixi maayo gabadha macduurkaana xaaraam ka noqon mayso marka waxa weeye masaajidda waayo xugunkan waxaa laga hadlayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkii ou joogo madiino ou rasuulku maalin soo galay calayhi salaatu wasalaam markii ou nabigu soo galayaa nin soo galay isagana nin saxaabti ka mid ah ninkaa waxaa la yidhahdaa khallaad khallaad ibnu raafic azuraqi a magaciisa loo la dhihi jiray baa la yidhi khallaad ibnu raafic azuraqi jaddu caliy ibni yaxya ibni cabdillaahi ibni khaalid weeye waxayna ku magacaabaan muxadisiintu musii'u salaatihi baa loogu magac daraa ninkii salaadiisa ku dheelay aa loo bixiyey marka ninkaas qaladka lagu helana waxay ahayd saxaabiga ah oo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi waad qaldantay ku laabo salaadaada rukuucda kuma xasilayn baa la yidhi kuma xasilayn maxaa yeele xasilku afar meel buu salaada inta lagu jiro afar meel buu galaa sidiisa dhanba rukuucda waa rugniga koobaad waa lagu xasilaa duma'niina wujuub ah ictidaalka waa lagu xasilaa waa rugniga labaad sujuudda ama midda hore ama midda dambe waa isla hal meel waa lagu xasilaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waa rugniga afaraad afartaas meelood tajibu duma'niinatu fiiha afartaas meelood waxaa wujuuba in lagu xasilo xasiloonida macnaheeduna waxa weeye in xibin walba meeshii loogu talagalay oo maqaamka marka aad marayso oo ku sugnaado bixaysu laa yataxarak isagoo nuuxsanayn kaba soo qaad waxa weeye waad rukuucday rukuucda haddii jidhkaagu caadi uu yahay oodan dhabarka la'ayn oo aadan waayeelnimo haddii qofka dhabarkiisu duqoobo oo dhabarkii qaansoobo ama qofkii waxa weeye waaba waaba xaamilo oo dhabarkiiba sooma rogi karto oo waxa weeye waxa waxaa markaas carruurtii oo kaleeto iyo oo ku jirtay uurkii oo kaleeto iyo marka ay suurtagal ugu ahayn intuu awoodow soo rukuucaya laakiin qofkii dhabarka caadi u laabi kara dhabarka dhammaan wuu soo laabayaa isagoo weliba aan madaxa korna u taagayn lugahana gomadahana saa ugu foorarsanayn sidaasuu iskugu cabirmaya dhabarku saa u soo rogaya marka rukuucda ku xasil qadarka ugu yaro wujuubku dhacayo waa intii subxaanallaahi laga yidhaha bay dheen fuqahadu adigu xoogay waxa weye inaad ku xasishaa la rabaa wax yar xataa macnaha waajibka uu ku dhacayo kaliya lagama hadlaa sunnada xataa kusii dar saddex mar intii aad ka dhahaydo subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi rukuucda sidaas baa lagu jiraa waa soo istaagay samica allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu waa noo imaan doontaa waad ku xasile markaad ictidaalkii istaagto adoo nuuxsanaya haddaad weli sii dhaqaajido oon weliba xasilinba oo gacmahaaga iyo jidhkaaga wada nuuxsanayaan ma ku jirto salaaddu waa xasilooni in lagaa helaa sujuudda wejiga waa inaad ka sujuuddaa haddii wejigii oo dhan sida hadda ka horba aan soo marnay gambadii ama maradii ama waxa weeye go-i aad wadata uu kaa hormaro ee iskaga kaa aadiyo meesha lagu sujuudayo waa layska wareejiyaa shay mutaxarigoo kula nuuxsanaya wejigaaga inuu sujuudayo adiga idin dhex mara lama ogola gacmaha waa laga sujuudaa wejiga waa laga sujuudaa jilbaha waa laga sujuudaa lugaha farahooda cadcad hal midaba hala dhigee haddii aadan faraha ka jiranayn oodan dhaawac ka wada ahayn amaysan kaa go'nayn waa laga sujoodaa nabigeenna waxaa jira calayhi salaatu wasalaam xadiis ou yidhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdaa'in buu yidhi toddoba xibnood inaan ka sujuudaa lay amray toddobaduna waa kuwa hadda aan tirinayno qiyaamada marka nuur baa ka soo baxaysa xibinka waxa weeye min aathaari sujuud xibnaha laga sujuudo raadkoodii naartu xataa farma saari karta baa la yidhi waa xibno nuur ka baxayo weeyaan marka waa inaad sujuuddii ku xasisho saddex mar subxaana rabbiyal aclaa wa bixamdihi intaad odhanayso waad soo fadhiisatay fadhigaas waxa weeye waa inaad ku xasisho rabbi kfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafanii wacfu cannii inta ducadaa laga akrinaayo ku xasillanaaw haddana waa rukuucaysaa ragcaddaa hore sidaad u tukato baa salaadooda u tukanaysaa salaadana sideeda waxay ka kooban tahay arkaan iyo shuruud haddaad shuruudda lagaa waayo ansixi maydo haddii arkaantii la waayo ansixi maydo haddii mubdilaad waxyaabaha buriya oo fasaadiya shay ka mida aad samaydo inta lagu jirana salaadda waaba buraysaaba saddexdaas qodob salaadda inta aad ku jirdho haddaadan aadan ku dadaalin wax ku ansaxayaba lama arko waa kow horta inaad shuruudda ilaaliso oo waxa weeye shuruuddu ama dahaaradii istiqbaalulqibladii qibladii la qaabilayey meesha aad ku tukanayso daahira meesha aad marayso daahira dharka aad ku tukanayso daahira jirkaaga asturkiisii oo sax u wada asturaydo cagihiyaa iska bannaan timihii madaxiiyaa qayb iska bannaan tahay gacantiya gabadhii ilaa waxa weeye meelahan iska bannaan tahay baatiya garbihii la saartay allahu akbar laba daqiiqaa lagu dhameeyey oo macnaha ilaahay ka cabsamayed miya muwaadan salaada aadan waxba qiyaamada aadan ka rabin maxaa isku dhibaysa haddaadan tukanayn haddaadan tukanayn oo aadan salaadii nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumani usalli tukada sida aniga aad igu aragteen anoo u tukanaaya annagu nabigii maana arkin laakiin waxaan na soo gaaray oo waxa weeye waa diintii nabiga laga soo dhaxlay calayhi salaatu wasalaam diintiibaa kula hadlaysa oo kuu sheegayda nabigu wuxuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam asxaabtu waxay samayn jireen diinta waxa ay qabto salaadda waxay ku hallaabayso marka waa inaad diintii waxa weeye aad ilaaliso oo aad dhegaysato oo aad dhuuxdo ood ku camal fasho ood ilaahay weydiisato inuu ku karsiyo ku waafajiyo maxaa yeelay salaaddu waa shayga ugu horeeya oo qiyaamada markaad timaado lagu su'aalayo ilaahay marka lagu soo hortaajiyo waa midii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama asalaad midda ugu horayda oo addoonka lagala xisaabtami doono oo laga xisaabinayo yoomka qiyaamo waa salaada hadday hagaagto arrintiisoo dhan waa hagaagtay hadday hallowdo wax u toosayaah ma jiraan ilaahay ana badbaadiyo marka saxaabigan musii'u salaad baa loo baxshay imaamu albukhaari markuu ka hadlaayo kitaabkiisa wuxuu uga hadlaa baabu amri nnabiyi aladii laa yutimu rukuucahu bilicaada ruuxii rukuucdiisa taam yeeli waayey nabi moxamedaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ku laabo salaada salaadaadu ma jirdha eh marka salaadii rukuucdu bisuu ku xasili waayey rukuucdii maadaama uu ku xasili waayey kulli salaadaadu ma jirtaa la yidhi annaga marka maanta maxaad u malaynaysaa haddii waxa weeye diintana loo bandhigo kulli waxaana waxaa la odhan lahay wax jira lama arkay hadda ku laabta marka ilaahay hana toosiyo ilaahay hana badbaadiyo ilaahay tawfiiqda hana siiyo salaada ilaahay hana karsiiyo shuruuddeeda iyo arkaanteedana ilaahay hana waafajiyo inaan ku camal falno waa in la dadaalaa nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkuu soo galay nin baa soo galay la yidhaha khallaad binu raafic azuraqi wuxuu tukaday taxiyatulmasjid laba ragcoo sunno ahoo masaajidda marka la soo galo waxaad niyeysanay labadaa ragcoo sunnada inaad tukanayso allahu akbar baad odhanee labada ragcaad tukanee waxa weeye taxiyada masjidkaa la yidhaah beydka la salaami maa laakiin ilaahay beydka iska lahaay ama masjidka lahaay baa lagu tacdiimiyaa macnuhu sidaas weeyi ninkii wuu salaamo naqsaday nabigu kabacdi salaami calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi waa ka radiyey salaamtii fa radda annabiyu calayhi salaam calayhi assalaama nabigu salaamtii uu ka radiyey sala allahu calayhi wasalam markaasuuna ku yidhi laabo irjic fa salli fa innaka lam tusalli laabo tuko ma adan tukani waa laabtay waa soo tukaday mar kalou haddana yimid nabigiiuu salaamay calayhi salaatu wasalaam nabigu haddana sidiiba ku yidhi laabo tuko ma adan tukane saddex mar aasaa lagu celiyey markii dambe uu yidhi nabiga ilaahayo ilaahay nafta ku soo saaray adoo nabi ah baan ku dhaartay waladii bacasaka bilxaqi nabiyan fama axsinu hayrahu waladii ilaah baan ku dhaartay bacasaka kusoo bixiyey bilxaqi adoo ku dheehan nabiyan xaalaa tahay famaa uxsinu kayrahu kayra maa sallaytu facallimnii yaa rasuul alla ibar see u tukadaa qofku markii cilmi doon ou noqdo oo masalada asaga waxa weeye ou qalbi ula yimaado wixii loo sheegaa waa dhacaya laakiin qofaan masalada u soo jeedinoo sii cararaya haddaad masale u sheegto adiga oon baa oomaysid maahan waxbaba kaa dhegaysan maayo markii dadku cilmiga ay u soo baahdaan wixii loo sheego markaasi qofka waxa weeye ay maskaxdiisa gelayaan maxaa yeele dhegtu u dhigayaa waa u diyaar ilaahayna waa waa daalacanayaaho addoonkaa cilmi doonka ah oo masalada sugaaya oo qalbigiisa wuxuu ka jiran yihiin oo qalbiga fiican haysta aa masalada fahmi karaaba ilahay hana fahamsiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi salaada markaad u istaagto horta takbiirta la imaad aqri wixii fudud oo qur'aan ah rukuucda la imaad kuna xasil haddanaad su marfac ka soo kor noqo ictidaal xataa tactadila qaa'iman ilaa istaagga aad ku ekaato ka bacdi sujuud kuna xasil haddana ka soo kor noqo sujuudda kuna xasil fadhiga haddana sujuudda ku laabo kuna xasil uma afcal daalika fii salaatika kulliha salaadaadoo dhanna nuucaa u tukaa la yidhi xadiidka afartan iyo toddobaad can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo samica allaahu ilaahay waa ajiibaa liman xamidahu qofkii ku mahdiya faquuluu adinkuna dhaha allaahuma rabbanaa laka alxamdu ilaahayow rabbigeenoow mahad baa kuu sugnaatay fa innahu sha'niya man ruuxii waafaqa oo waafaqo qowluhu hadalkiisu qowla almalaa'ikati malaa'igta hadalkeeda gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqaddama wixii hor maray oo min dembihi dembigiisa ah wixii hadda kahor ka dhacab o dhan waa loo dhaafaa abi hurayra waxaa laga wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi markii imaamku uu yidhaahdo horta imaamka waa laga hor la hor ordi maayo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi fa idaa kabara markii uu rukuuco rukuuca marka uu ictidaalo ka daba ictidaala marka uu xirto ka daba xirta imaam in la daba ordo ama laga hormaro ma ahan waa in la daba joogaa sida hadda aan samayno ma ahan imaamka waxa la yska rabo marka uu rukuucda galo ma aha inaad kor iska taagnaanayso markau shay rugniga guda galo kabacdi adigu soo rukuuc waad rukuucsan tahay rukuucdiibuu ka istaagay samica allahu liman xamida markuu yidhaahdo oo istaago ha ka hor marin adugu markau istaago ka daba istaag aduguna samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu in laga bilaabayo axaadiistu way soo qaateen riwaayooyinka qaarna waxay soo qaateen in samica allaahuda la wada dhahayo rabbanaa laka alxamduna ka bacdi la wada odhan karo weeye a'immadii masaa-isha waxay ka mid tahay ay ay qaybba si uga hadleen marka si kastoo tiraadaba imaamka ma daba ordaysid waa daba soconaysaa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu imaamku leeyahay samica allaahu liman xamida oo ma'muumiintuna ay dhahaan rabbanaa allaahuma rabbanaa laka alxamdu rabbanaa laka alxamduna waa soo aroortay rabbanaa walaka alxamduna waa soo aroortay riwaayo kale malaa'igtuna dhawaqaan oo kale ku dhawaaqayaan ayaguna sidoo kale ay leeyihin adugu hadalkaad dhahaydo ay dhahayaan baa layidhi haddii hadalkaaga iyo hadalka malaa'igtu hal mar isla wada dhacaan dembigaaga dhan waa lagaa mayraya wixii dembi hadda kahor kaa dhacay oo sakaa'ir ah oo adig iyo rabbi idinka dhexeeyey waa lagu dhaafayaa waxaa la yidhi nin la yidhaahdo rifaaca binu raafic azuraqi nin la yidhaahdo ayaa maalin nabiga nabigu salaad gadaalkiisa ku tukanayay samica allaahu liman xamida markii uu yidhi ayuu wuxuu yidhi nabigaan la tukanayna buu yidhi kunaa nusalli waraaa annabiy markii nabiga uu nabigu uu yidhi alayhi falamaa rafaca ra'sahu min arakca qaala samica allahu liman xamida ninnaga mid ahaa wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan kafiiran tayiban mubaaraka fiihi intaasuu ku daray nabigiioo jooga ayaa khayrkii shay khayra oo nabigii laga arkin ayuu nin saxaabiyuhu sameeyey salaaddii gudaheeda nabigu salaadii markuu ka baxo wuxuu yidhi man ilmutakalim you ahay midka hadalkaas akrinaayay waa la baqay waxaa la tihi amaad maanta qalad ku dhacdo markii labaad markii saddexaad waa su-aalay nabigu markii saddexaad aw nin wuxuu yidhi anoo ahaay markaasuu yhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ra'aytu bidcatan wa halaathiina malakan buu yidhi soddon iyo dhowr malag baan arkay yabtadiruunaha ayuhum yaktubuhaa awalu oo u kala hor maraaya kii hor qori lahaay khayrka aad ku dhawaaqday malaa'igtii a u tartamayeen buu yidhi imaamka liraa imaamu ibnu xajar wuxuu yidhi fatxu baariga markuu xadiidkan sharxaayey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in sheeyaalo khayr ah lala imaan karo weeyaan shayga khayrka in lala imaan karo faquuluu dhaha allaahuma rabbanaa laka alxamdu fainahu sha'niyi man ruuxii waafaqa oo waafaqo qowluhu hadalkiisu qowlaalmalaa'ika qufira waxaa loo dhaafaa lahu asaga maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah dersigeenna toban iyo saddexaad oo kitaabkeenna mukhtasaru ibnu abi jamra lilimaami albukhaari intaas ayaan ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu